habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban
waa fiidnimaha xada bisha marjna waa sagaal sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka idaacadda fiidnimona waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo haaruun macruuf
waxa weeyaan horta hadda gobolka gedo waxaa hadda gacanta cadowga ku hartay degmada baardheere ayada iyo waxa weeyaan dhammaan jubbada hoose intaas oo dhan oo dalka naga wuu soconayaa dhanka ciidamada etoobiya waxa weeyaan etoobiya amisom weeye iskaashi baanu leenahay wax wadaqabsi baanu leenahay waan isku duubannahay howlgalka iyagana mid midaysan weeye waxa weeyaan labada dowladoodna iskaashi bay leeyihin
kaasi wuxuu ahaa korneel cabdulaahi cismaan abaandullaah ciidamada dowladda soomaaliya oo ka hadlaya qabsashadii magaalada buurdhuube ee maanta waraysi ayaannu idinka haynaa rabbibou dawari kaan lahayn duuyo iyo maale isagoo diriga jiibsada yuu deeqdhal soo heliye baldayaay maruunbuu darfihii deeqa caanahay
qoraaga axmed faarax cali daajaa oo inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijkii dhaqankiiyo hiddaha goordhow ayaanaad maqli doontaan qodobada kalead maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom ee ka socda dalka etoobiya ayaa goordhoweyd qabsaday magaalada buurdhubo kadib dagaallo qaraadh oo halkaasi ka socday tan iyo shalay ciidamada huwanta ee isla socda ayaa la sheegay inay iska caabin xoog badan kala kulmeen ururka al-shabaab duleedka magaalada ilaa shalay ayaa la sheegayaa inay dhaceen ilaa saddex dagaal meelo ku xeeran magaalada al-shabaab ayaa la sheegay inay weli ku dagaalamays al-shabaab ayaa la sheegay inay weli ka dagaalamayaan duleedka magaalada gaar ahaan dhinaca xigta magaalada qansax dheere inta badan dadkii magaalada ayaa la sheegay inay ka qaxeen madaafiicda la isweydaarsanaya dartood hogaamiyaasha dalka ukrain ayaa axadda maanta ahayd wacad ku maray inaanay dalka ruushka uga tanaasuli doonin sentimitir dhulkooda ka mid ah iyadoo kumanaan kun oo qof ay dhigayaan dibadbaxyo qaarna lagu taageersan yahay kuwana lagaga soo horjeedo dalka ruushka xiisadda ayaa sii xoogaysanaysa marka la eego xasaradda ka taagan gobolka krimiya ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ee ukrain arseni yatsanyuk ayaa horkacayay dibadbaxyo ka dhacay magaalada kiyef ee xarunta ukrain dadkan ayaa xusayay laba boqol guuradii laba boqol oo sano guuradii ka soo wareegtay dhalashada gabyaa weyn ahaana geesi qaran oo lagu magacaabo master taras shefshenko ra-iisul wasaaruhu waxa uu dadka isu soo baxa u sheegay in sidau hadalka u dhigay ay aabbayaashood iyo awowayaashood dalka dhiigga u soo daadiyeen iyaguna aysan hal sentimitir ka tanaasuli doonin goor dambe oo xadda maanta ayaa ra-iisul wasaare yatsanyuk uu shaaciyey inuu u socdaali doono dalka maraykanka siduu wadahadal heer saraa ula yeesho madaxda dalkan maraykanka ku saabsan gobolka krimiya iyo xiisadda u dhaxaysa ukrain iyo ruushka dhinaca kalena aqalka cad ee maraykanka ayaa xaqiijiyey wadahadalladaasi hase yeeshee faahfaahin dheeraad oo intaasi dhaafsiisan kama uusan bixin wasiirka gaadiidka ee dalka maleeshiya ayaa sheegay in ay socdaan baadhitaano lagu ogaanayo aqoonsiga afar qof oo saarnaa diyaarad ay lahayd lahaa dalkaasi kuna safrayey baasabooro la xaday amaba waraaqa been abuura wasiirka gaadiidka hishaamudiin xuseen ayaa waxa uu sheegay suxufiyiinta maanta xaddii maanta in mukhaabaraadka amaba dambe baadhista dalka maleeshiya ay baadhitaano ku wadaan dadkan waxaanu intaasi ku darayn inta kale rakaab diyaaradyada ajaanib ah ay kala xajoonayaan dalalkooda sida dembi baadhista dalka maraykanka saraakiisha ayaa waxay sheegeen in raadaarkii lagula xidhiiraya diyuuradda uu muujinayo inay diyuuraddu dib u noqotay kana noqotay khadkii ay ku duulaysay ka hor intii aan la waayin kooxda gurmadka baadigoobka ayaa sheegay inay ballaadhinayaan goobta ay u asteeyeen inay ka baadhaan dayuuraddii la waayey
maleeshiyada reer libiya ee gacanta ku haysa dekad dhinaca bari ee dalkaasi ku taalla ayaa isku dayaya in saliidda dalkaasi ay ka iibiyaan markabsita calanka dalka kuuriyada waqooyi arrintan ayaa imanaysa iyadoo dowladdu ay hore u diiday in maleeshiyooyinku ay saliidda dalka ka iibiyaan waddamo dibadda ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi libiya cali zaydaan ayaa ku hanjabay inuu bambo la dhici doono markabka kuuriyada waqooyi haddii uusan u hogaansamin amarada dowladda ee ah inuu xeebta dalkaasi ka tago
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington habeen wanaagsan markale dhegeystayaal ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dowladda etoobiya oo ku socda howlgalka midooda afrika ee amisom ayaa galabta la wareegay gacan ku-haynta degmada buurdhuube ee gobolka gedo halkaas oo ahayd degmadii labaad ee gobolkaasi gedo ee ku jirtay gacanta ururka al-shabaab dagaal culus ayaa ka dhacay hareeraha iyo gudaha magaalada ka hor intii aysan xalay iskaga bixin maleeshiyaadka al-shabaab degmadaasi dadka degmada oo dibadda uga barakacay magaalada ayaa sheegay in weli ay maqlayaan daryanka madaafiic la isku weydaarsanayo meelo dhinaca webiga ah iyo duleedka magaalada ku yaala saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay korneyl cabdulaahi cusmaan oo ah abaanduulaha ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka gedo isagoo ku sugan buurdhubo waxaana uga warramay sidii ay waxu dhaceen
hadda waxa weeyaan waxaan kasii safaynaynaa dhanka bay oo waxa weeyaan degmada gubiga dhankiisa kale ayay hadda xabadaha ay kasii dhacayaan degmadan hadda si buuxda ay gacantanada ay ugu jirtaan waa tahay dagaalo ayaa idinku qabsaday hareeraha magaalada ka hor intiidna soo gelin maanta shalay oo dhan dagaal ayaa ka socday xalay sidoo kale marka bal waxaad iiga warantaa khasaaraha dhankiina maxaa idin gaaray falilaahi alxamdu waxa hadda khasaarona soo gaaray ma jiraan laba dagaaloo midna uu yahay saaki midna shalay uu ahaa oo iska caabin maaragtay adag aanan kala kulmin baan la kulannay kow iyo toban nin shalay baa ayaka waxa weeyaan aan kaga dilnay saakina waxa weeyaan saddex na noloshaan kaga qabno hadda waan haynaa sagaalna waan ka dilnay meeshaad shalayna laba iyo toban uga disheen maantana sagaal ma waxaad i leedahay idinka cidna idinkagama dhiman maya maya maya maya way jiraan ilaa waxa weeyaan laba qof oo dhaawac fudud ee falilaahi alxamdu oo aan saas u cuslayn way jiraan laakiin wax hadda dhimasho oo aan leenahay ma jiraan bal waxaad ka warantaa marka xaaladda guud ee degmada buurdhuubeed wakhtigan gasheen sida ay tahay jawiga guud oo hadda degmada waxa weeyaan caadi weeye maadaama hadda gacanta ah saacadaha hadda aan kula hadlayo waxa weeyaan aan degmada soo galnay si buuxdana hadda gacantanada ay ugu soo wareegtay hadda xaalada jawiga magaalada caadi weeye wax dhib kama jiraan dadweynahana hadda waxa weeyaan sidii un loo dejin lahaa ama arrimahaas ayaan ku jirnaa meelaha hadda deegaamadood iyo waxaas waxa weeyaan nabaddiidka ay gacanta ku hayeen waxyaabaha qarxa iyo waxaas sidaan hadda aan ugu baari lahayn arrimahaasaan hadda baaritaankooda aan ku jirnaa walaal saaro waa tahay ee degmada buurdhuuba webiga mara ayaad ii sheegtay dhinaca kale inay ka joogaan al-shabaab oo ay rasaas idinku soo ridayaan marka ragga halkaasi ku jira ee degmada dhinaca kale uga jira ma waxaad leedahay haatan xaaladdu ay degan tahay maya maya maya waxay hadda soo ridayaan ma jiraan baqa ahaan bay halka halka ayaday ku carareen oo waxa weeyaan dhanka xagga ay u gudbeen hadda magaa gudiga labadiisa dhan magaalada waxa weeyaan sida aad ogsoon tahay waxa weeyaan gudiga dhanka xaggu ka jira eelaboorkana waxa weeyaan dhanka xagga oo bay weeye waxaba yaraatee hadda waxa weeyaan iska caabine ama meelaha ay xabada ka soo ridaan haba yaraatee oo jirta hadda ma jiraan si buuxda dhammaan waxa weya macalin eelboorka magaalada waan la wareegnay falilahi alxamdu waa tahay waxaan la hadlay qaar ka mid a dadka degmada oo bannaanka magaalada ku cararay ilaa iyo labadii cishe lasoo dhaafay dadku magaalada way ka barakacayeen dagaalada xoogane ka socday halkaasi awgeed ee qaarkood wakhtigan aan la hadlay waxay ii sheegeen inay rasaas goosgoosa dhinaca duurka ah ka maqlayaan maxaa dadkaasi shacabka aad u ballanqaadaysaan oo ay ku soo noqon karaan oo aad leedahay amniga iyo magaalada waa xasilinaynaa mar haddii meel dirir ay ka dhacdo qasbiyan weeye dadka waxa weeyaan way qaxayaan in la barakacayo dhexda ma taalla taas been maahan dadka ayagoo naftooda labaqa la baqanaya ilaa iyo xalay habeen hore inay nala soo hadlaayeen magaaladana maaragtay ay ka wuji dadaan maadaama dagaal uu ka dhacayo wax jira weeye laakiin waxa weeyaan wax hadda cabsi oo waxa weeyaan ciidamada hadda qalabka sida ay ugu baqayaan ma jirta midda ballanqaadka aad sheegtayna waxa weeyaan in nabadgelyo buuxdo ay helaan baan ballan qaadaynaa ilaahay hadduu idmo bulshada waxa weeyaan waa adeega bulshadaanu nahay inaan garabka u raaricinno dabacaan u samayno waa midaan ku qasbannahay wey waxa weeyaan waxaan haddaan u soconnana sidii mushkulada iyo argagaxa looga saari lahaa awgeed weeye waana waajibna saaran walaal ciidamada etoobiya ayaa dabcan gacan idin siinaya oo idinla socda ee wakhtigan dagaalka idinkugula jira bal waxaad ka warantaa marka ee tan iyo intee bay idinla sii soconayaan degmada baardheere ayaa weli gacanta al-shabaab gacan gacantooda ku jirta baardheere ma u gudbaysaan waxay oodwadaag la tahay sidoo kale buurdhuubo mise halkiina aad ku hakan doontaan maya maya maya waxa weeyaan waxa weeyaan horta hadda gobolka gedo waxaa hadda gacantan cadowga ku hartay degmada baardheere ayada iyo waxa weeyaan dhammaan jubbada hoose intaas oo dhan oo dalkanaga wuu soconayaa su-aasha kale oo maarata aad su-aasho dhanka ciidamada etoobiya waxa weeyaan etoobiya amisom weeye iskaashi baanu leenahay wax wadaqabsi baanu leenahay waan isku duubannahay howlgalka iyagana mid midaysan weeye waxa weeyaan labada dowladoodna iskaashi bay leeyihin kaasi waxau ahaa kolonel cabdulaahi cusmaan oo ah abaanduulaha ciidamada dowladda soomaaliya gobolka gedo waxaana khadka telefoonka ee deegaankaasi ugu warramay wariyaheena zahra cabdi axmed
in ka badan afartan qof oo mas-uuliyiinta somalilan sheegeen in laga soo saaray meydkooda xabaalo wadareedyo ku yaala magaalada hargeysa ayaa maanta mar kale aas loo sameeyey magaalada dadkan lafahooda lasoo saaray ayaa waxay somalilan sheegtay inay ahaayeen dad ay laysay xukuumaddii hore ee soomaaliya sannadihii siddeetameeyada saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka hargeysa kula xiriirtay wasiirka cadaaladda ee somalilan xuseen axmed xaydiid waxayna ugu horrey weydiisay aaska ay maanta sameeyeen
aaskan waxa weeyaan hawl muddo guddiga baarista xasuuqa ee somaliland ay gacanta ku haysay muddo dhowr iyo toban sanadood ah oo ahaa in wixii dalkan ka dhacay sideetamaadkii ilaa sagaashankii oo xasuuq ballaaran ahaa umaadba gaadhaya ama genocide waxa la yidhaahdo oo magaalo ka magaalooyinka waaweyn ee somaliland intooda badan hargeysa iyo berbera iyo burco iyo ceergaabo iyo gabiile iyo arabsiyo iyo magaalooyin badan oo kale oo intaa wixii udhexeeya ah ay xabaalahooda xasuuqu ku duugan yihiin oo hore loo calaamadiyey oo loo helay warkooda marag furadii arrimahaasi markay dhacayeen ka war bixiyeena la ururiyo aada loo hayo looga dheregsan yahay muddadaa uu xafiiskaasi shaqaynayeyna intaaba aanu ama xafiiska commissionka human rightska ee qaramada midoobey ha noqdo xafiiska xuquuq xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey ama xafiisya kale ee iyaguna dee internationalka ah hayadaha kale internationalka ah sida amnesty international iyo ay kamid yihiin lagala xidhiidhayay intaabana la codsanayay in arrinkaa la eego caalamku soo farageliyo oo cid dhexdhexaada loo helo oo waxii dhacay halkan ka dhacaye arrinkaa aan hore xusay ah nala eegto oo baadha ayaa waxaa noo suurta gashay waa ta waa ku weydiin doonaa n waa tahay bal waxaad ka warantaa marka meelo badan oo soomaaliya ah ayaa dilal badan ay ka dhaceen qabuuro wadareedyo la sameeyey sidaasoo kale sidee baa lagu xaqiijin karaa dadkani inay yihiin dad sida aad adigu hadalka u dhigayso la laayey oo xadgudubyo lagu laayey oo qabuuro wadareedyadoodanu ay yihiin kuwii saxda ahaa horta horta waxaa lagu xaqiijin karaa dadku marka dee ay matalan dee xabaasha la faqo waxaa loogu tagaa dee calaamado xaqiijinaya dadkaasi intaanay dhiman in nolol lagu qabtay iyo in meyd lagu qabtay wax lagu xaqiijin karaa lagu garan karaa calaamado kale oo xasuuq dee in inta la qabtay si arxan darro a loo laayay baa lagu garan karaa sida loo aasay baa dad dee kaneeca cuntay oo duumo ay cuntay oo dad ka naxaya aanu aasin baa loo garan karaa sida isagoo hor iyo dababa jeedaan baa lagu garan karaa rasaastii baa dee dalooladoodii lafahoodii ka muuqato kay dhakada kaga dhacday iyo kay lafta ka laf jabisay baa ma garanaysaa laga arki karaa gumcyadii baa qaar jidhka fadhiistay dee ku marka lala aaso gumcyadii oo dee jidhkii markuu meesha ka baxay baa dee birtii iyo gumici meesha laga helayaa xarkii la isugu xirxiray oo iyagoo nool inaanay si aanay u baxsanin la isugu xirxiray baa la helayaa marka wax isku qaldami kara maaha qof duuba dishay ama si caadiya loo aasay iyo dadka dee sidaasoo kale loo laaya isma isma isma ekaan karaan waa tahay cid ka baxsan bal maamulka somalilan ma joogtay goobta aaska lagu sameeyey dadkaasi baaritaanadooda ee lagu soo bandhigay kadibna aaska dambe loogu sameeyey
sawiradaad ka arki doontaayo dadka gacanta ku hayaaba waxa weeye dad ka yimid biiru dalka la yidhaah ee latin america brofesare ka yimid oo khabiiro caalamka laga yaqaano ah oo meelaha aan kuu sheegay kasoo shaqeeyay baa wada arrinkan waxaa ka qayb ah arday iyana arrinkana wax ka qabanaya tababarna ku qaadanaya hawshana wax ka fulinaya ingiriiska ka yimid oo maraykanka ka yimid oo sweden ka yimid oo jina ka yimid oo maxaanku irahdaa spain ka yimid oo dalka caalamka oo dhan dee meelo ka yimid oo badan ka yimid oo international dad ah isugu jiraba ayaa ayaa gacanta ku haya waxaana wada khabiirada aan idiin sheegay ee dalka biiru hay-adda ibaf la yidhaahdo ka socda weeye meeshay wada joogaan kuwaasiba iyagaa ka soo saaray iyagaa riboorka ka qoray iyagaa duwaasida og marka arrintu maaha arrin somaliland ku wadan waa arrin caalamku gacanta ku hayo wey dhowaantan waxaa jira heshiis ee somalilan iyo dowladda soomaaliya ay ku galeen dalka turkiga heshiiskaasi dowladda soomaaliya waxa ay ku aqoonsatay in ay jireen xadgudubyo somalilanna sidoo kale waxa ay sheegtay oo aqoonsatay in xadgudubyo badan meelo ka mid oo soomaaliya ay dhaceen marka heshiiska iyo arintan haatan qabuuraha dadkan ma xiriir bay leeyihiin oo waa arin daba taalla heshiiskii horta somaliland heshiis waxa aad leedahay waa aqoonsatay anigu garamayo meelo weli ka dhaceyna kii jasiiro ka dhacayna dadka reer somaliland buu ku wajahnaa dilkii jasiiro ka dhacay dowladdii hore geysatay wixii waqooyi ka dhacayna dowlad unbaa geysato iyona somaliland dadkeeda unbay ku dhaceen taas horta waa taasoo dadka somaliland waxa gaaray meel laba kamay dhicin haddii intii uu qarankii soomaaliyeed burburay ee dadku hubku dee uu gacanta dad weynaha galay dad wixii uu isyeelay toodii waa ka duwan tahay tan qarankii dadka ka mas-uul ahaa ee cashuurta uu qaadayo ku ilaalin lahaa ee mas-uuliyaddu iyaga ka saarayd inay nolol wanaagsan u horseedaan ay ku hogaamiyaan ay noloshooda mas-uul ka noqdaan iyo protectionkooda iyo ilaalintooda ayaa geystay oo loo tirinaya qabiil loo tirin maayo qof qofna loo tirin maayo haddii aad damcdo inaad ku maldahdo wixii dambe ee soomaaliya ka dhacay wuxuu sidaasay u kala duwan yihin wax ciddii mas-uuliyaddaadi iyo dumadeeda ay saaran tahay oo qarannimadii oo cashuurtaadii loo dhiibay lagugu laayay iyo wax dad iskala hor yimaadeen qorya haystaa oo isku laayeen waa kala jaad weyn marka taasi waa taa haddii ay dowladda soomaaliyeed ay kaa ma garanaysaa ay maxaan ku rahdaa ay ma garanaysaa ceebaysay oo ay dee ku sheegtay inuu fal dee xaaraan ahaa ahaa waa looga fadhiya inay kaa iyo wixii iyagaa dee magacii soomaaliyeed maanta gacanta ku hayee jawaabta iyagaa looga fadhiya laakiin somaliland waxay ka garowdo oo iyagu ay ka wahayso oo kale oo meel kale ka dhacay anigu garan maayo
wasiirka cadaaladda ee somalilan xuseen axmed caydiid wuxuu khadka telefoonka hargeysa ugu warramayey sahra cabdi axmed
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal ku dhowaad laba maalmood ayaa ka soo wareegtay markii raadaarkii ay ka luntay dayuurad ahayd kuwa rakaabka oo ay lahayd shirkadda malaysia airlines taasi oo ka duushay magaalada kualalambuur saacadii hore ee sabtidii iyadoo ay la socdeen ku dhowaad laba boqol iyo afartan qof gurmad xoog badan ayaa ka socda xeebaha malaysia iyo dalka vietnam oo loo malaynayo inay dayuuraddu ku dhacday haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaan ka waraystay cabdifataax maxamed muuse miraaf oo arday wax ka dhigta jaamacadaha magaalada kualalambuur ee dalkaasi maleeshiya walaalow diyaaradan weli waxa weeye qoryahan way way ku daba jiraan ilaa iyo hadda wax rasmi ah oo confirmation ah lama hayo oo caddaynaya in maaragtay diyaaradaasi inay si rasmi ah ay u dhacday oo howlgallo badan oo wadamadan south east asianska laisku yidhaahdo sida singapore malaysia thailand vietnam aada bay maaragtay u baarayaan oo weliba dhinaca china iyo maraykankaba hadda waxay ka helayaan gacan markii u dambeysayna sida ay sheegayaan waxay maaragtay ay udhexaysay biyaha maaragtay malaysia iyo iyo vietnam marka maalintii uhoreysay ama shalay toboleed markii diyaaradan ay luntay war mar sheegayay in maaragtay ay ku dhacday badda jasiirad yar oo u dhow dhinaca vietnam warkaasi weli lama xaqiijin oo wuu beenoobay marka aada ayaa loogu wareersan yahay mar waxaa laleeyahay hadiiba ay jirto in maaragtay ay diyaaraddu dhacday adistii waxaa la heli lahaa sida signalka waxa loo yaqaano oo ah maaragtay marka maaragtay khatar aada u culus ay diyaaradda wajahdo in maaragtay belo bayroodada ama maarata kabtanada diyaaraddu ay awood u leeyihiin in ay meesha ugu dhow ama raadaarka ay ay maaratay ay la xiriiraan waan gartay marka dalka singapore baa isna sheegay in uu arkay wax laga yaabo inay yihiin raad tilmaamaya dayuuraddan iyo burburkeeda walaal warkaas isaguna maanta isaguna soo baxay waxay sheegeen qolyaha singapurian ciidamo singapuriana oo maarata arrintan wax ka baarayay in ay arkeen waxa looga yaabo inuu yahay wax aysan xaqiijin laakiin u eg un wax maaragtay object waxay ku tilmaameen mana ay caddayn waxa uu yahay warkaas weli maaragtay saxaafadda maaragtay aada ma ay xaqiijin laakiin waa wax uun kolay shaki tuhuna muujinaya oo u eg un saliid ama maratay waxyaalo lagu arkay shalay meelaha markii u dambeysay ay maraysay diyaaraddu oo maaratay jasiirada korkeeda dhinaca vietnam waan gartay cabdifatax wararku waxay sheegayaan in dayuuradda hadda lasoo warinayo inay saarnaayeen dad watay baasabooro lasoo xaday amaba laba qof oo la garan laayahay aqoonsigooda marka arrimahaasi maxay warbaahinta guduhu ka sheegaysaa walaalow arrintaasi waxay maaragtay sidoo kale ay sii cakirtay baaritaanka lagu hayay maaragtay diyaaradan luunsan waxaana mid shaki keentay ay ku noqotay maaragtay qolyahan wax baarayay oo dowladda hadda malaysia waxay shaki gelisay in ay jiraan dad xitaa ka badan labadan qof oo loo malayn kara afar qof iyo inay wateen maaragtay baasaborada aysan lahayn marka laba nin oo listiga ku jiray oo qolyahan diyaaradda umarfeersada markay soo saarayeen shalay malaysian airlines listiga ay kusoo dareen labadiiba waxay kasoo hadleen thailand bangkok bay ka hadleen oo yidhahdeen waanu noolahay basaboorada iyadana adigu waxaana laga xaday sanadkii lasoo dhaafay august iyo iyo iyo iyo september baan filaya marka taas baa ina shaki muujisay in ay diyaaradda saaran yihiin rag ayagoo aan lahayn baasaburo ay leeyihiin oo maaragtay fag ah marka dhinaca maaragtay hadda dowladda maraykanka oo kale shaki bay gelisay oo in meesha terrorism waxay leeyihiin inay maaragtay ama argixis inay ku lug leedahay haddii ay jirto meel wax u noqdeen ma jirto dhinaca ciidanka militariga malaysia wax ma usoo saaray isna goor dambe oo maanta maaragtay in laga yaabo in diyaaraddu ay dib usoo noqotay oo tani baag ay samaysay oo ruuskii markii hore ay kusoconaysa ay kusoo laabatay haddana meel ay ku dhacday iyo meel kaloo cadaynaysa inay dib ugu soo maaragtay lama hayo warkaasna waa lagu daba jiraa marka way jirta arrintaas maaragtay in ay jiraan rag baasaboorro aysan lahayn ku safraya oo maaragtay saaran saaran saaran diyaaradda waxaan xaqiijiyey dowladaha austria oo waayo mid ka mid iyo labada nin waa austrian mid ka midina waa italian marka labada wasaarada arrimo dabadeedba way xaqiijiyeen labada nin inay nool yihiin baasaboorradan ahayn hadda kahor la ribood gariyey oo oo la dhacay la xaday
cabdifataax maxamed muuse miraaf oo arday ka ah jaamacad ku taalla magaalada kuaalalambuur waxaa u warramayey maxamed cabdi xasan sandheere haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ciidamada etoobiya ee dhowaan ku biiray howlgalka amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa weli sii wada guluf dagaal oo ay doonayaan inay ku qabsadaan dhulka ay maleeshiyaadka al-shabaab gacanta ku hayaan ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dagaaladii ugu dambeeyey waxay ciidamadu ku qabsadeen magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala gobollada baay iyo bakool dagaaladan ayaa dhinaca kale dhaliyey dhibaatooyin dhinaca bini'aadnimada ah gaajo iyo haraad ayaa laga soo sheegayaa meelaha qaar maadaama dadkii ay guryahooda uga barabaxeen cabsi ay ka qabeen in lagu duldagaalamo haddaba maxaa la gudboon dowladda marka ay ciidamadu qabtaan deegaan si bulshada loogu adeego ammaankana loo xaqiijiyo arrintaa ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ah guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan tarsan kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan aad baad u mahadsantahay walaal waxaad nooga warantaa bal meelahan dowladda soomaaliya ciidamadeeda iyo kuwa ethoobiya ay qabsanayaan ee hadda gobolka bakool ay ugu horeyso bal waxaad ka warantaa waxa marka ciidamada ay meesha qabsadaan waxa loo baahan yahay oo dowladda looga baahan yahay wallahi marka ciidamadu qabsadaan waxaa loo baahan yahay in dad civilian ah oo dadka la tacaamuli kara yaqaanana deegaanka iyo aqoon u leh in maaragtay maamul ay horey looga sameeyo oo maamulkaas inuusan daahin oo meeshii uusan vacuum ka ka dhalan vacuum arrintan u khatarsan waxaa weye markuu vacuum ka dhasho ecivil administration uusan meeshii ka dhalan markaas ciidamadii ciidamadii ajnabiga ahaa ee qabtay iyo ciidamadii soomaalida ahaa ay muddo ay meesha joogaan waxaa abuurmaysa marka fawda abuurmaysa fawdadu waxay ka dhex abuurmi karaysaa markaas ciidamada naftigooda ayaa waxay bahanoobi karaa oo inay bahal noqdaan laga yaabo intay isbaaba dhigtaan ama dadka wax ka qabtaan ayay u macaanaysaa waxaas qalkaas soo galay ayayna ka fuqaynin markaase hadhow waxay ka hor imaanahayaan ama hor istaagi doonaan maamul kastoo laga samaynahayo marka waxaa fiican maamulku inuu diyaar yahay meesha marka la qabanayo in lasii qorsheeyo maamulkii administrationkii lagu samayn lahaa in lasii qorsheeyo markii meesha la qabtada uu maamulkii horay ka tago horeyna uu shaqo ka bilaabo arrintaasi haddayna dhicin dhibaato weyn oo culus baa hadhow abuurmaysa waa gartay saddex sannadood ka hor tarsan markii aad imaanaysa magaalada muqdisho dagaalaa ka jiray al-shabaab baa kula diriraysa dowladda soomaaliya al-shabaab baa laga saaray maanta meesha muqdisho ay maraysa qof walba kama dahsoona bal markaad fiiriso dhibaatada laga mudan karo meel dagaal uu ka dhacay sida maamul iyo nidaam iyo kala dambeyn loogu soo celin karo marka ugu horeysa dabcan bulshadaa kala jaba naftigeeda bulshada naftigeeda caqligeeda iyo siday u fakerayso ma aha si saxa maaha sababtoo ah dagaal muddo badan baa dagaal lagu jiray bulshadii way qaybsan tahay oo qabaa'il iyo waxaasay jufooyin bay u qaybsan yihiin waxay aamineen muddada civil warka lagu dheeraaday marka dadku waxay aamineen in aan waxba ayna bedelmayn oo uu wadanku sidaan iska ahaanahayo marka ma aaminsana wax fiican gacan baa imaan kara ma aaminsana marka bal bulshadii horta in laysku soo celiyo oo dadka mas-uuliyadda markaas loo dhiibo in ay ka shaqeeyaan bulshadii in ay kalsooni kalsooni ay hesho oo ay aaminto in maaragtay wax la qaban karo in nidaamkii soo noqon karo in nidaamkii la soo celin karo in maaragtay ayakan dadkii ay aaminaan in marka laga saaro cuqdadan maaragtay qabaliga ah cuqdadan oo qaybinta ah oo ay ku qaybsan yihiin cuqdadan qof kasta oo markaas meesha qabta ee reerku ka dhashay loo saarinahayo oo inta kale ay ay sharaysanahayaan in waxaasoo dhan laga qanciyo maaragtay oo bulshadii la abaabulo oo bulshadii siday isu dhexgeli lahayd wanaaggii la tuso wanaagna lagu dhaqaaqo markaas wanaag in lagu dhaqaaqo oo dadkii marka indhahooda ay ku arkaan isbedel wanaag ah oo socdo markaas ay ku arkaan marka dadka soomaalidu aad bay u sahlan tahay in la maamulo laakiin dhibaatada jira cuqdooyinkii faraha badnaa iyo qaybsankaan ay qaybsadeen oo qabayaalada lagu qaybiyey waa inay arkaan wax aan qaybinaynin oo wanaagooda ka talinahaya badanaana in maalgelis lagu sameeyo waxa dadka ka dhexeeya in la xoojiyo waxa dadka ka dhexeeya inaan lagu mashquulin waxa kale ee waxa dadka ka dhexeeya la xoojiyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa dhegayste ku jira qadka dalka suudaan aan soo geliya dhegaysta magacaaga ku bilow walaal magacigu waa maxamed cabdiraxmaan cabdullaahi oo kala soo hadlaya magaalada khartuum ee dalka suudaan guddoomiyaha marka hore waan salaamayaa dagaaladan hadda ka socda ama howlgalladan hadda ka socda bay iyo bakool iyo galgaduud iyo ciidamadan amison howlgallada ay ka wadaan waxaan rabay inaan su-aal ka weydiiyo dabcan waa la dareemi karaa guddoomiye meel hadduu dagaal ka dhaco waxa ka dhalan kara oo burburka hantiyeed barakaca dhimashada dhaawaca dadka meesha ku noolna waa dad yacni iska taag daran oo dad gobolla ku nool oo taag daran oo xaalad caafimaad oo adag baa meesha ka jirta intaa waxaa dheer ciidamada etoobiya dadka waxyaalaha ay ku barteen labadi kun iyo lixda iyo dhibaatooyinkii ka dhacay muqdishona waa la garan karaa iyo dadka sida ay u dareemi karaan marka ciidamadaas ay maqlaan soo garitaankooda iyo qaxa fara badan oo meeshaas ka dhici kara marka waxaan rabay inaan weydiiyo dadkaas maxaa loogu talagalay oo caawin ah waxay u baahan yihiin wax waliba waxay u baahan yihiin in la kalsooni geliyo tan kale waxaan rabay inaan weydiiyo ciidamadaas yacni etoobiya may jiraan jihaad la socdo oo kormeeri kara oo waxyaalihii dhibaatooyin ay geystaan kula xisaabtami kara may leeyihiin mandate yani sida kan amison ah oo yacni wixii ay sameeyaan lagula xisaabtami karo intaas inaan weydiiyaan rabay aad baad u mahadsan tahay maxamed cabdiraxmaan oo magaalada khartuum dalka suudaan nagala soo xiriiray tarsan waad maqlaysaa wa waa run cabdiraxmaan wuxuu sheegay perception waa jiraa dadku dareen ay dareensan yihiin iyo fikir ay qabaan oo horay ugu abuurmay maskaxdooda waa jiraan waxaa la rabaa marka ciidamadani hadda ciidamada etoobiya etoobiya ahaan kuma socdaan amison ahaan bay ku socdaan amison ahaanna waxaa jirta sharci bay kusoo gelahayaan wadankii sharci qabanahaya ayaa jira waxaa weliba anigu ma ogi inay leedahay amison tahay dhankaas goboladaas hadda howlgalladu ka socdaan inay leeyihiin laakiin waxaa la rabaa dad civilian ah dad civilian inay la socdaan oo amison ka tirsan inay la socdaan oo maaragtay dadka iyo askartu inayna isgaarin bulshada deegaanka degan iyo askartu inayna isgaarin oo ay u dhexeeyaan dad civilian ah oo madani ah oo maaragtay adeegna la socdo oo dadkii adeeg la tusahayo ee burbur iyo xabad aan la tusaynin inaan la tusin bas oo adeegii la tuso waxaa jira marka meelaha sidaas oo kale ah u n ta iyo maaragtay hay-adahan caalamiga ayaa la rabay inay waxaan diyaariyaan dabcan dawladdu awood dhaqaale oo ay waxaas ku diyaarisa ma laha laakiin waxay ahayd meelahan howlgaladeeda marka la diyaarinahayo o dhan in u n ta iyo maaragtay wadamadan donoriska ee caawinahaya amison naftigooda in ay sameeyaan civilian side dhanka sibilka ah iyo meelahan marka la xoreeyo dadka gargaarka loo fidiyo hadday noqoto xag caafimaad iyo hadday noqoto xag adeeg bulsho hadday noqoto waxaasoo dhan in la diyaariyo laakiin anigu waxaan ku talin lahaa receptionka laga qabo ethoobiyaanka waa very strong way marka ethoobiyankuna inay taas fahmaan oo saraakiishooda taas la fahamsiiyo oon dawladdu ayna kala xishoonin oo ayna mujaamalaad loo samaynin loo sheego dadku waxa ay ka aaminsan yihiin loo sheego ee ayakuna ay la yimaadaan sidii ay dadka uga saari lahaayeen cugdadaas uga saari lahaayeen ama shakigaas uga saari lahaayeen dad civilian ah oo ka shaqaynaya oo u n ta ka socda amase amison ka socdana in ay u dhaxayso ciidamada iyo ayaka haddii marka ciidamada iyo shacabka aan loo dhaxaynin oo dad civilian ayaan u dhaxaynin isku dhaca iyo maaragtay perceptionkaasoo sii xoogsanaa agsida yar oo dhaca ayaa wuxuu kicin karahayaa iska hor imaad weyn oo dhibaato keensada ayuu kicin karahayaa marka waxaan aaminsanahay in international communitygu ay ka qayb qaadato meelaha la xoraynahayo sidii gargaar deg dega loo gaarsiin lahaa sidii caafimaadkooda iyo biyahooda iyo maaragtay iyo iyo bulshada siday maaragtay loo noolayn lahaa loo taakulayn lahaa la geeyo loona dhexeeyo siyaasiyan dad politician ah oo u dhexeeya maaragtay militariga iyo civiliankana la diyaariyo dad soomaaliyana in la diyaariyo naftigooda oo ayaka naftigooda arrimahaas ka dhex shaqeeya oo bulshada la dejiyo otherwise waxay noqonaysaa bulshadii wixii perceptionkii madaxooda ku jiray in accident yaroo dhaca ay ay uu dab weyn ka kaco ayaa dhici karta aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasina waan filayaa inuu eh, jawaabtaada ku qancay waxaan rabaa dhegeysto kale inaan qadka soo geliyo dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaad yidhahdaa maxamed macalin xusmaan olman waxaan joogaa minnesota Eh, guddoomiyaha waxaan weydiinayaa eh, muxuu ahaa waxa uu sheegay inta badan waxa uu international community-ga ayuu kusoo celceliyay international community-gu dad diyaarsan ayay wax u qabtaan laakiin dowladda laftirkeedu ma diyaarsana miyaan la dhihi karin midda kale eh, dowladaha deriska marna kama talinayaan eh, danaha shacabka iyo dadka soomaali dalka soomaaliyeed haddaba ciidanka soomaaliyeed sababaha loo dhisi layahay xuduudaha dalka ee uu leeyahayna loo sugi laya marka hore ay ula wareegi layihiin maxay tahay waa gartay a- aad aad baad umahadsan tahay dhegeystahaas naga soo wacay gobolka minnesota dalkan maraykanka Eh, tartan waad maqlaysaa ciidamada soomaaliya maxaa loo dhisi layahay Eh, maxaase xuduudaha soomaaliya ciidamo loo geyn layahay dowladda soomaaliya loo socon laada dabcan eh, su-aasha uu weydiinayo meeshay ku jirtaa laakiin aniga waxaad ogaataa capacitigayga saddexdii sano iyo toddobadii biloodba soo dhaafay waxay ku koobnayd oo dowlad hoose ay ku koobnayd eh, local authority ay ku koobnayd oo dadka banaadir degan iyo service delivery waxaasay ahayd marka central governmentiga policygeeda guud anigu aada uguma dhex jirin ee ku saabsan xagga militariga iyo howlgalladaas kuma jirin marka ma ogi kama jawaabi karo waxa ay u diyaarsan kama jawaabi karo waxaa kaloo jira eh, markaad fiiriso wax adeegyada bulshada oo kale caafimaadka oo kale en, eh, waxbarashada oo kale eh, gargaarkii dadka loo fidin lahaa oo kale hadda en, dadaan waraysanay oo arrimaha bakool iyo gede iyo hayda aan kala hadalna waxay sheegayaan xaaladdu ay halis tahay oo eh, dhibaato ay ka jirto oo dad badana ay guryahoodii ka barakaceen dadkaana gaajo iyo dhibaato ay haysato iyo biyo la-aan marka dagaal meel sidan oo kale uga dhaco oo ciidamo ay qabsadaan sooma habboonayn inay daba socdaan gargaarkii iyo caafimaadkii iyo adeegyadii bulshada in lala daba socdo sooma ahayn qorshaha soo- meesha inuu ka maqan yahay ma moodaa absolutely anigu waxaan ogaa waa eh, waagii xamar eh, la haystay ay shabaab dhinac ka haysatay xamar barnaamij la diyaariyey baa jirta oo international community-ga iyo xukuumaddii ay isla diyaarisay baa jirta oo sida maaragtay gargaar deg deg ah oo wa- dhulka la xoreynahayo iyo sida loo qaabilayo reception area dadka meela kasoo barakaca meelaha lagu qaabilahayo iyo waxa cuntadoodii iyo biyahoodii iyo daawadoodii iyo waxaasoo dhan brograam qoran bay ahayd marka ani waxay la tahay haddayna arrintaasi dhicin waa khatar baa soo socota arrintaasna dembigeeda dhan waxaa qaadahaya eh, maaragtay international community-ga qaadahaya sababtoo ah international community-ga waxay ku qaadaysaa waxay ahayd arrintani howlgalkan markii la diyaarinayay in ay garab socoto gargaar dadkii dhibaataa soo gaaraysa dhibaato aan lala rabin inay soo gaarto ayaa soo gaaraysa oo duruufta ay keenayso iyo dagaalka iyo cabsida ay keenayso dadkaasi marka sidee loola dhaqmahaya marka waxay ahayd gargaarkii inuu daba socdo oo la og yahay meesha la- la qabanahayo markii la qabtaba in laga furahayo isbitaalaad oo maaragta field hospitals waxa eh, la dhaho in laga furo oo isbitaalkii iyo dadkii ka shaqayn lahaa daawadoodii iyo iyo meelo kale oo dadka la dejin karo dadka soo barakacahaya la dejin karo marka in la diyaariyay ahayd waxaasoo dhan ay diyaar yihiin haddayna diyaar yihiin ma haddayna diyaar ahayn marka waa disaster sababtoo ah dadkii eh, xoreyntii laga xoreeyey shabaab ayaduna dhib baa la imaanaysa oo dadkii barakac baa ku imaanahaya da- hadday beera falanahayan beerahoodii waa ka waa ka barakacahayaan hadday guryo deganaayan guryihii waa ka barakacahayaan haddii ay ceelo lahaayeen ceelashii waa ka bar- marka dadkii in wax loo diyaariyo wey haddayna marka arrintaasi dhicin arrin khatar ah weye dhibaatana keeni karta Wa- wa- waa gartay dhegeysto kalean soo gelinayaa qadka oo qadka ku jira dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa cabdifataax aadan maxamed een, waan salaamaa een, dhammaan eh, v o e-da iyo gu- daadiyaha barnaamijka maxamed colaad sidoo kale waxaan aada u salaamaa eh, guddoomiye tarsan een, salaan sharafaan salaamaa een, waxaan uga mahad celinaynaa een, wanaaggii iyo wixii uu qabtay oo magaalada muqdisho intii uu maaragtay madaxda ka ahay waxaana marka een, de, ku talin lahaa een, de, gobollada kale ama magaalooyinka kale iyo deegaanada kale dadka madaxda looga dhigo ama looga dhigi doono in sida tarsan een, guddoomiyaha uga shaqeeyey oo kale ay uga shaqeeyaan een, isagana uu kala sii shaqeeyo kuwa hadda madaxda looga dhigay maaragtay maamulada laga samay doono in maaragtay guddoomiyuhu uu tala bixino oo uu ka bixiyo madaxda yacni een, de, meeshaas madaxda looga dhigo inay ka tusaale qaataan guddoomiye tarsan isaguna uu kala shaqeeyo een, de, khibradda uu leeyahay iyo waktiga ah, maaragtay aadka u oo u adkaa uu kasoo shaqeeyey magaalada muqdisho wax su-aal haddaad qabto Een, su-aasha aan qabo waxay tahay marka madaxda dowladda een, maxay ugu talagaleen dhulka al-shabaab laga kiciyey haddii militariga meesha uu ka kaco maamul ay ugu talagasho dowladda oo u diyaarsan miyaa jiro Eh, aad baad umahadsantahay cabdifataax oo nagala soo xiriiray eh, dalkan maraykanka gobolka minnesota En, tarsan waad maqlaysaa wallahi hadda anigu dowladii xukuumaddii kuma jiro laakiin muwaadin muwaadin saalex oo jecel inaynu xagaagaan baan ahay hadda wax u qorshaysan anigu ma ogi oo kama warqabo laakiin taladu horaan u sheegnay in maaragtay ay fiican tahay maaragtay in wax loo diyaariyo dad civilian ah in loo diyaariyo oo oo wax u qaban kara oo bulshadii maaragtay dhibaatada soo gaaraysa isku aruurin kara bulshadan kala farxanaysa isku aruurin kara marka laakiin ma kama jawaabi karo oo anigu hadda dowladdii jawaabteedii magaceedii wax jawaab kuma bixin karahayo dhegaysta ayaa ku jira qadka oo raba inaan soo geliyo dhegayste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso cali xasan xaaji oo ku magacdheer cali africa xaggeed nagala soo xiriiraysaa waxaan kaala soo xiriiraya xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya cali kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaana marti ku ah guddoomiyihii hore gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan waan ku dhaway walaal aad iyo aad baan igu salaamahay adiga iyo guddoomiyaha dhammayntiin waana salaamayaa tallaabta labaad ee la qaabahay ee dowladda uga banaan fursada u banaan dowladda waxaa waayey dadkan soomaaliyeed ee gobolada ku dhaqan wakti badan intaas dhowr iyo labaatan sana dowlad la-aan ahaayeen marka dowladda waxaa looga baahan yahay inay la imaato mowqif siyaasadeed oo cad oo maaragtay dadkaas ay kalsoonida kusoo jiidan karto maadaama dal dadkaas uu ahaa dadaan dhowr iyo labaatan sana aan dowladdii xukunkeeda aan arkin marka qorshaha dowladda waxaa la rabaa qorshe cad oo siyaasadeed oo maaragtay gobolada meesha waan qabsada keli aysa ahaanin oo maaragtay dadkaas wax loo qabto oo meelaha ay uga baahan yihiin kuwii hore ee haystay ko dadkii hore ka talinayay inay uga roonaadaan maaragtay oo dadka maaragtay niyihiisa ay soo jiitaan baa looga baahan yahay dowladda marka hore haddaad su-aal qabto tarsan baa kaaga jawaabaya waayo aragnimadiisa ku aadan iyo maamulada iyo gobolada iyo waxyaabaha la qorsheynayo tarsan waan salaamay marka maxaan rabaa inaan weydiiyo tarsan su-aashaan u qahay waxaa waaye dowladda soomaaliya meelo badan bay qabsatay hadda uguma horeysa meel ay qabsato marka waxaana ka warqabnaa in badanna aana maqalnay goboladii la qabsaday inay maaragtay markasta ay dadkii dowladda ay ka cawdaan ciidamadii dowladda maaragtay waxyaala aan fiicneen lagu dhaqaaqay sheegaan marka dowladdana sidaas haddii ay ciidankeeda ku socdo marna kalsoonida shacabka marna ma heli karto ma hanan karto marka waxaan weydiin rabaa tarsan maxaa kalifay ciidamada dowladda markay qabsadaan meelaha gobolada ay qabsadaan maxaa markasta looga sheegtaa oo maaragtay falal aan anshaxa ku ficneen loogu dhaqaaqa dadka soomaaliyeed ee maaragtay intaas dhowr labaatan sana dowlad la-aan lahaa ay ka warrifaadsan maxaa loogu dhaqaaqa oo markasta cawashadooda idaacadaha looga sidaaya iri adduunka oo dhan ciidamo waxaa la baraa in ay wax dilaan military waxaa la baraa inay wax dilaan marka waad ogtihiin militariga maraykanka ciraaq dhibaatadii laga sheegahay waad ogtihiin militariyadii reer yurub ee maaragtay ugu ilbaxsanaa ama ugu disibliin xooganaa wixii laga sheegi jiray waad ogtihiin marka waxaa military sidiisaba waxaa la baray dil ayaa la baray marka waxaa fiican meesha ay ay ay u baahan tahay waxaa weye dadkan militariga ah isla meeshii la qabtaba inay dad civilian ee shacabka ka xiga inuu jiro oo ayna isi soo gaarin lagu sii daynin militariga inaan lagu sii daynin laba bilood iyo bil iyo inaan lagu sii daynin militariga sababtoo militariga haddii lagu sii daayo militarigu dhibaatuu geysan looguma talagelin inuu civil maamulo inuu magaalo maamulo looguma talagelin militariga marka militarigii dhibaatuu la imaanahaya dhibaatadaasna ma aha mid militariga soomaalida u gaar ah oo keligood ku ceebeysan laakiin militariga adduunka oo dhan waa laga ilaaliyaa shacabka iyo militarigu inay isgaaraan waa laga ilaaliya taas waay booliis baa u dhexeeya booliiska badanaa waxaa la baraa siduu ula tacaamuli lahaa dadka madaniga siduu ula tacaamuli lahaa ayaa la baraa laakiin militariga lama baro inuu dad madaniya la tacaamulo marka waxaa fiican in laga fogeeyo oo had iyo jeer ay u dhexeeyaan maaragtay inaan lagu sii dayn militari hadduu meel xoreeyo inaan lagu sii daynin inuu meeshii sii jooga inaan lagu sii daynin ha sii joogo xeryihiisa iyo meeluu difaac uga jira ha ka galo laakiin waa inay soo galaan maamul madani ah waa inuu soo galaa waa inuu guliis soo galaa waa inaan lagu sii daynin qaladaadka marka dhacana waa midaasi laakiin ficilka ka dhacahaya militariga soomaalida markayba kama duwana ficilka ka dhacahaya maaragtay ciraaq iyo ka dhacay iyo meelaha militariga dowladaha waaweyn ay galeen dhibaatooyinka dadka civilianka looga kama duwana laakiin hal khibrad ha lagu qaato inay arrintaas jirta ha la ogaado oo ha loogu talagala inaan militariga meesha lagu sii dayn ee dad civilian laga xijiyo ee maaragtay militariga markaan eegno dhinaca kale waxaa jira maamullo dowladda soomaaliya ay aqoonsan tahay oo gobolada hadday noqon lahayd bakool iyo gobolada kale weli gacanta ugu jira al-shabaab u magacaaban oo ciidamada duulaanka ah la socda maamullada marka ay tagaan magaalooyinkan hadda ay qabsanayaan marka ay tagaan dabcan waxa keliya hadda qorshaha ugu jiraahay waa in dagaalka ay galaan oo al-shabaab meesha laga xoreeyo maxaad kula talin lahayd maxaa talood u jeedin lahayd maamulada adagoo adigoo ka tixraacaya khibradaadii maamul ee gobolka banaadir waxaan dhihi lahaa maamulladaas marka ugu horeysa waa in ay ay ay horay ka degaan degmooyinka la xoreeyey waa inay wadahadal la furaan maaragtay beelaha degan meesha iyo bulshada degan meesha inay wadahadal la furaan waa inay u ay u muuqdaan ayna noqdaanna dad u dhexeeya oo distance equala u jira dadka dhan inayna qolana fogeynin qolana soo dhaweysan in ay u ekaadaan ama ahaadaanba in ay dadkan oo dhan ay u adeegaha adeegayaal lasoo diray inay inay noqdaan inayna noqon bosses oo manahay oo ku xadgudbay jilicsan oo dadka u adeegaya inay noqdaan waxaan kaloo leeyahay dowladdu waa inay siisaa budget sababtoo ah nin mas-uul ah oo baahday maaha in ha- mas-uuliyad ma qaadi karo hadduu mas-uulkii uu baahan yahay qaladaad baa ka dhacaya marka budget in loogu talagalo ayakuna ay ku shaqeeyaan ayakuna inay noqdaan dad dabacsan oo bulshada u dabacsan bulshadii way dhibaataysan tahay marka bulshadii inay u dabacsanaadaan oo maaragtay ay bilaabaan wadaxtashi oo ay u tustaan maslaxadda bulshadan inay ka shaqeynaan oo talo ay ku yeeshaan maslaxadoodii dadkii in la tuso inay waxaan maslaxadoodii tahay si ay qayb uga noqdaan maaragtay wax kastoo la samaynayo inay talo ku yeeshaan bulshada meesha degan saasaan kula talin lahaa anigu waa gartay haddaan usoo noqonno magaalada muqdisho oo kale een, hadda gudoomiyenimadii magaalada aad ka haysay ama aad eh, eh, madaxda ka ahayd waad wareejisay magaalada muqdishona markii aad imanaysay iyo maanta faraq baa u dhexeeya oo cidda fari kartahay ma jirto ammaanka iyo nabadgelyada iyo wanaagga iyo horumarka ka muuqda maxaad is leedahay waa kuu suuro geliyeen horumarka magaalada muqdisho ka muuqda ee dagaalka dabada yimid wallahi anigu eh, anigu niyadsan baan la imid niyadsan oo ay wanaag ku jirto oo ay dhab ka tahay wuxuu qabanahayo aan wax kale raadinayna inuu magaaladan wax ka bedelo ayaan aaminsanaa dadkana waa aad baan u u dhex galay oo la tashday dadku markii hore cuqdo waa qabaan oo qofka markuu yimaado cuqday qabaan dadku oo reerkaad tahay iyo meeshaad ka socotid iyo ayay kugu tiimbaynahayaan laakiin marka dambe ficilkaaga ayaa ama beenaynahaya ama rumaynahaya ficilka marka ficilkii ayay arkeen dadkii maskaxdoodii siday u fakerahayeen oo dhan baa bedelantay in dhibkaan laga bixi karo awal waxay aaminsanaayeen inaan dhibkaan laga bixi karin oo ilaahay ku xukumay inuusan ilaahay ku xukumin ayaku isku xukumeen ayaan tusnay in maaragtay maskaxdoodii ay iska bedelaan oo ay noqdaan dad wax qarsan kara dad adeegan kara dad dhulkoodii dhisi kara dad ayakii wax tari kara dad nool oo maaragtay aan dhiman inay inay noqdaan marka tii ayaa na saaciday masal annaku markii naloo dhiibahay lacag maanaan haysan lacagna nalooma dhiibin laakiin waxaan adeegsanay bulshadii baan abaabulnay Eh, masal waxaan aad ugu mahadcelinahay oo bilowgiiba igala qayb galay abaabulka bulshada ee ee maaragtay kooxdan la dhahahayo gaadiidleyda iskaashatada gaadiidleyda gobolka banaadir toddobaatan baabuur bay noo keentay oo qashinka looga qaado magaalada anna company siinaynin qoladan kale ee hay-adaha korontada daara waxay nagu taageertay anna company siinaynin inay jidadkiina magaaladii mugdiga ahayd inay jidadka abaabi weye marka bulshada sidaad isu raacisid oo sidaad u abaabushid weye bulshadan soomaalidu aad bay u wanaagsan tahay waxay rabaan uu dadkii abaabulan lahaa baa la rabaa in la siiyo oo ay abaabulaan ummad raacaysa markay kaa arkaan inaad daacad ka tahay waxaad samaynaysid inaad maaragtay ayakiina ay tala ku yeelanahayaan wax wanaaga inuu yahay markay arkaan marka ani waxay la tahay niyad sami iyo aragti oo la imid waxaan rabo inaan sameeyo oo ii muuqday intaas iyo dadkii oo maaragtay fikirkii markay arkeen fikirkii qaatay oo ila qaado oo shaqadii ila qabtay kuwii ila shaqaynahayay iyo kuwii kaleba intaas baa ay ku suura gashay arrintaas aad baad u mahadsan tahay wakhtigaaga qaaligana waa kaga mahad celinaynaa aad baad u mahadsantahay walaal intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti inoogu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqankiiyo hiddaha waxaa inoo haya qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal taariikhda iyo taariikhyahanadu siday inoo sheegeen soomaalidu waxay ka mid ahayd ummadihii ugu horreeyey ee diinta islaamka qaatay duulaan iyo dirirla'aanna ku qaayibay diintuse waa tan afka carabiga ku soo degtay soomaaliduna kuma hadli jirina sidee baa loo baray fariimaha waaweyn ee ay xambaarsan tahayse sidee baa looga dhaadhiciyey ilaa ay dhammaanteed muslintay halkan ayaa waxaa ka soo baxday baahi daran oo loo qabo dulucda diinta cid afka ay ku hadasho ugu soo rogta uguna sheegta nasiib wanaag xilka sidaas u culus waxaa dhabarka u ritay kana soo dhalaalay culimmadii soomaaliyeed ee bulshada aan aqoontooda ka hagran jirin si ay ugu suura gashayba markii hore waxay culimmadaasi aad u baratay afka carabiga iyo kasmooyinka loogu dugaalo sida naxwaha sarfaha gabayada iyo aftahamada dabadeedna iyaga oo aqoontaasi leh ayay dadweynihii iyo diintoodii isu soo dhoweeyeen markay qur-aankii xadiiskii iyo fiqhigiiba ay ugu laqbeeyeen af soomaaligii ay ku hadlayeen sheekh waliba markuu aqoon istaawiyo ayuu yeelan jiray wixii uu bartay xer uu u gudbiyo maalin walba salaada subax dabadeed ama goortii midda casar laga baxo ayuu u geli jiray cashar ku saabsan tafsiirka ama xadiiska ama fiqhiga ama naxwaha kolkolka qaarkood wuxuu u dhex gelin jiray laqbaha qaar ka mid ah gabayadii ay tirin jireen maansayahanadii waaweynaa ee carabtii hore sida imru'ulqays zuhayr iyo kuwii la'ayniga ahaa casharkaas markuu u dhammeeyo ayuu danihiisa raacan jiray markaas buu xerta midka ugu fahmada badani inta kale casharkii ugu soo celin jiray isagoo adeegsanaya isla erayadii af soomaaliga ahaa ee kol dhoweyd wax loogu laqbeeyey erayadaas ayaa iyaga oo aan qorayn la kala dhexli jiray ilaa ay u ekaadeen wax kasi loo mideeyey horeyna loogu heshiiyey waagii dambe ayaa waxaa soo baxday erebixin af soomaali ah oo isku si looga maqli jiray wadaadka qulunquul ama jigjiga kitaabada ka akhriya midka xamar ama baargaal jooga ka baar dheere ama marka ku sugan iyo ka berbere ama bulaxaar loogu xeraysto ereybixintii xagga diinta siday culimmadii soomaalidu isu dhexalsiin jireen aan ku tusaaleeyo laqbaha aayadda afaraad iyo midda shanaad ee suuradda toddoba iyo siddeetanaad ee qur-aanka kariimka ah waaladii akhraja almarcaa fa jacalahu ghusaa'an axwa waxay ku laqbayn jireen huf nebi maxamedow ee bihii daaqa soo ifbixiyey kol dambana ka yeelay dumaa hoolmay dumaa waa caws kolkuu engego haddiiba basa oo inta ulul noqda dabka lagu huriyo hoolmayna waxaa loola jeedaa gubtay oraahdaas dumaa hoolmay wuxuu sheekhba sheekh dhexalsiiyaba waxay soo gaadhay sayd maxamed cabdilla xasan oo iyada oo sideeda ah u adeegsaday gabay ka mida kuwii ugu dambeeyey baldayay waa gabayga la baxay ee uu ku soo koobay falsafadiisii nolosha iyo waayo aragnimo wixii u kordhay intii uu daraawiish hoggaanka u hayay dulucda guud ee gabaygu waxay ahayd ifafaalayaasha dunida lagu arkaa in aanay joogto ahayn isbeddelkuna ha soo daaho ama ha soo degdegee uu kolley lama huraan yahay oraahda dumaa hoolmay tuducyadii uu sayidku ku daray ayaa waxay ahaayeen nin dalleensan inuu duukhayay doqontuu moodaaye inkastuu dunqaaraha kan dhacay dulugla cayroobo ha u dayrin deeqii alluu dooc ka sugayaaye rabbi bowdawari kaan lahayn duuyo iyo maale isagoo diriga jiibsada yuu deeqdhal soo heliye baldayay maruunbuu darfihii deeqa caanaha dumaa hoolmay diir xaalufa oy dooxadii noqotay maruunbaa daliigaha dhulka doo ka soo bixiya baldayay dunqaaraha baxaa deli ka dheeraan shaki igama jiro oraahda dumaa hoolmay inay tahay wadaadka maankiisa oraah aan ka bixin tan iyo waagii uu xerta ahaa ee sabbixisma rabbika alaclaa tafsiirkeeda uu baranayay erayada culimmadii hore ay hirgeliyeen ee soomaalida ay diinta ku garansiin jireen haddii aan qaarkood tusaale u soo qaato waxaa ka mid ah erayga nifaaq oo ah islaamnimo iyada oo aan la rumaysnayn in la rumaysan yahay la sheegto waxay u bixiyeen kufri calooleed erayga munaafiq oo qofka sidaa u dhaqmo lagu tilmaamo isagana uurka gaal bay u bixiyeen erayga jizya oo ah cashuur markay adkaadaan ay muslimiintu ka qaadi karaan ehlu kitaabka laga adkaaday ee la nool xoolo gobeed ayay odhan jireen erayga atayamum oo ah markii biyo la waayo ciidda boor kale ee lagu weysaysto waxay u bixiyeen booraysi ama gogobaysi erayga alcasiis oo ka mid a magacyada eebe ee sagaal iyo sagaashanka ah waxay ku laqbayn jireen allihii gobta ahaa al ashhurulxurum waa afar bilood oo ka mid a bilaha dayaxa ee muslimku tirsado carabiga waxaa loogu yeeraa rajab dulqicda dulxija iyo muxaram soomaaliduna waxay u taqaan sabuux sida taar arrafo iyo dago magac kasta ha yeesheena inta bilaha lagu jiro muslimiintu inay duulaan oo dhiig daadiyaani u xalaal ma aha haddii aan iyaga lagu soo duulin afartaasna bilo saman ayay culimmadii soomaaliyeed xerta u bari jireen culimmadaas ayaan soo xusuustay dhalaar dhoweyd oo aan dhagaha u raariciyey cajalad sheekh soomaaliyeed uu ku laqbaynayo suuradaha qur-aanka kariimka ah qaarkood wuxuu fasirayey muuqaalada qiyaamaha midkood ayad ka hadlaysa kuna saabsan sida la yeeli doono dadka aan mu'miniinta ahayn markay dafiraan dembiyadii ay ku kaceen intii ay ifka joogeen afka inta laga xiro ayaa eebbaweyne waxaa la hadli doona qaar ka mida xubnaha oogadooda iyaga oo dembiilaha ay ku yaaliin ku markhaati furaya waa suuradda lix iyo soddonaad aayaddeeda shan iyo lixdanaade wuxuu wadaadkii ku laqbeeyey rabbi wuxuu yidhi maanta ayaannu sharaynaa afafyaalkooda waxaana nala hadlaaya gacmayaalkooda lugayaalkooduna waxay ka markhaati furayaan dembiyadii ay ifka ku galeen tafsiirka sheekha ma anqoonsan aqoon aan ku qoonsadana melihii waxa aan ku hakaday waa af soomaaligii uu ku soo gudbiyey waa saddexda eray ee kale ah afafiyaal gacmayaal iyo lugayaalo sida uu u yidhi ay ka fog tahay xeerarka wadaraynta magaca ee naxwaha af soomaaliga aan faahfaahiyo af waa magacayntiisu lab tahay oo hal aranla ah isaga oo kalena wuxuu ku wadaroobaa iyada oo la labalaabo shibanaha ugu dambeeya labadoodana shaqalka a loo dhexaysiiyo sidaa darteed af wuxuu ku wadaroobaa afaf ee afafyaal in la yidhaahdaa waa gef waxaa la mid ah koob iyo miis oo koobab iyo miisas ku wadarooba lug iyana waa magacay cayntiisu dhadig tahay isaguna o gadaal laga raaciyo ayuu ku wadaroobaayo wuxuu noqdaa lugo waxaa la mid a bar iyo baro dheg iyo dhego far iyo faro gacan iyana waa magacayntiisu dhadig tahay oo ku wadarooba o gadaal laga raaciyo sida gacan iyo gacno habar iyo habro nidhig iyo nidhgo sidaa darteed marka gacan wadarteeda loo jeedo gacno ama gacmo in la yidhaahdo ayaa hagaagsan gacmayaal oo ahayd siduu wadaadku u yidhi waa gef gef weyn runtii qarniyadii lasoo dhaafay erebixintii af soomaaliga ku soo korodhay waxaa qayb libaax ku lahaa culimmadii hore kuwa maanta joogana waxaa looga baahan yahay iyaga oo sida kuwii hore diinta u faafinaya in af soomaaliga iyo horumarkiisana ay maanka ku hayaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaidmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali daajaa oo maantana inoo soo gudbinayay qayb kale oo ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna haarun oo stuudiya igu heliya aan ka codsado wararka caalamka kuwoodii ugu doorqorana haarun ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ee ka socda dalka etoobiya ayaa goor dhoweyd galabta qabsaday magaalada boordhuubo kadib dagaalo qaraar oo socday tan iyo shalay ciidamada huwanta ee isla socda ayaa la sheegay inay iska caabin xoogan kala kulmeen ururka al-shabaab duleedka magaalada ilaa shalay ayaa la sheegay inay dhaceen ilaa saddex dagaal meelo ku xeeran magaalada boordhuubo al-shabaab ayaa la sheegay inay weli ka dagaalamayaan duleedka gaar ahaan dhinac xigta magaalada qansax dheere inta badan dadka magaalada ayaa la sheegay inay ka qaxeen madaafiicdii la iswadaarsanayay wasiirka gaadiidka ee maleeshiya ayaa sheegay inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo aqoonsiga afar qof oo saarnaa diyaaro lala-yahay kuna safrayey baasaboorro la xaday ama waraaqo been abuur ah wasiirka gaadiidka hishaam mudiin xuseen waxa uu sheegay suxufiyiinta u sheegay maanta in laanta mukhaabaraadka dalka maleesiya ay baaritaano ku wado dadkan wuxuuna intaas ku daray in inta kale rakaabka diyaaradaha ee ajaanibta ay kala xaajoonayaan dalalka ay kasoo jeedaan oo uu ka mid yahay dalkan maraykanka saraakiisha ayaa waxay sheegeen in raadaarka lagula xiriirayay diyaaradaha ay muujinayso inay dib ugu noqotay khadkii ay ku duulaysay ka hor intaanan la waayin kooxda gurmadka baadigoobka ayaa sheegay inay ballaariyeen goobta u astaysan inay ka baadigoobaan diyaaradda laba nin oo ku jiray liiska dadka rakaabka ah ayaan midkoodna safrin waxaana la sheegay in miduu u dhasha dalka talyaaniga kan kalena waddanka awstariya labadaasi nin midkoodna diyaaradda ma saarnayn xilliga ay safraysay waxaa sidoo kale ay saraakiishu caddeeyeen inay jiraan laba ruux oo kale oo iyagana la ogaaday in la baadhayo dokumentiga ay ku raaceen diyaaradda hogaamiyaasha dalka ukrain ayaa xadda maanta ahayd wacad ku maray inaanay dalka ruushka uga tanaasuli doonin sentimitir dhulkooda ka mid ah iyada oo kumanaan ay dhigayaan dibadbaxyo qaarna lagu taageersan yahay kuwo kalena lagaga soo horjeedo dalka ruushka ra-iisul wasaaraha dalka ukrain ee kumeel gaarka arseniya tsanyuk ayaa waxa uu dadkii isu soo baxa u sheegay in sidoo hadalka u dhigay ay aabbayaashood iyo awowyaashood ay dhiig u soo daadiyeen islamarkaana aysan taako uga tanaasulin dalka ruushka goor dambe oo xadda maanta ayaa ra-iisul wasaaraha ukrain waxaa la filayaa inuu usoo socdaalo dalkan maraykanka oo kula kulmi doono madaxda waddankan dalka liibiyana ra-iisul maleeshiyo aan ku celiya halkaas dhegeystayaa dalka liibiyana maleeshiyo ayaa gacanta ku haysa dekedda dhinaca bari ee dalkaasi ayaa isku dayaya inay saliidda dalkaasi ay ka iibiyaan markab sita caalanka dalka kuuriyada waqooyi arrintan ayaa ka caraysiisay dowladda dalka liibiya ra-iisul wasaaraha dalkaasi cali zaydaan ayaa waxa uu ku hanjabay inuu duqayn doono markabkaasi haddii aan u hoggaansamin amarada dowladda liibiya ah inuu ka tago xeebta aad iyo aad baad umahadsan tahay haaruun halkaad weli nagala socotaan oo v o washington waxaanu kusii dhownahay gabagabadii barnaamijkayga fiidnimo haatana dhinacii suugaantan u gelaynaa aan soo qabta hees ay qaado fanaanada kaltuun bacdo waayahay dhegeystayaal heestaasi ay noo qaadaysay fanaanada kaltuun bacda ayaa u dambeysay barnaamijkayga fiidnimo inta haddii la dhahdo lixdii barhkeenu beri aroortii kulmi doono waa aniguaa maxamed cabdi haaroon macruuf iyo dhammaan saaxiibadda v o idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.